بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharixii sheekh saalix bin cabdilcasiis ibn maxamed bin ibraahim aala sheekh waxaan weli ku jirnay baabkii sideedaad oo ku saabsanaa isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo in sunnadii lagu dheganaado bidcadii iyo kala tagkii bidcadii iyo kala taggii iyo iskhilaafkiina laga fogaado iyo kadigid laga digaayo arrimahaas xadiidka afar iyo sagaashanaad weli muslimin muslim wuxuu leeyahay oo saxiixiisa ku wariyey can abii hurayrata uu ka wariyey radia allahu canhu marfuucan iyadoo uu rasuulka sal alla ly slam kasii warinayo man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri midlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shay-a qofkii dadka hanuun ugu yeera oo macnaha khayr inay sameeyaan ugu yeera ama shar inay ka tagaan ugu yeera ila sharti haddii laga tago hanuun baa lagu dhacaye oo dadkii khayr kaa fara uguna kaalmeeya kaana lahu waxaa u sugnaada min alajri ajar xaggiis mithlu ujuuri man tabicahu ajriyaalka ay helayaan dadka isaga raaca ee ku dayda ila isagaa wax faray dadkana wax tusiyey waxna ku hanuuniyey ajarkoodii oo kaleu helayaa laa yanqusu daalika min ujuurihim shay-a iyagu waxay helayeen oo ajir ah waxba kama nuqsaamiyo waxa isaga la siinaayo oo fadliga ilaahi waa waasic dhinacyada haddii laga helaayo ajirkana waa ay kala duwan yihiin midna waa tusinta uu dadka tusiyey iyo u yeeridda uu u yeeray midna maaragtay waa ficilkii uu toos u sameeyey iyo wixii uu fuliyey waman dacaa ilaa dalaalatin qofkii dadka ugu yeera baadi oo dembi inay sameeyaan dembigaas haba yaraadee ama fara dadka ama ugu kaalmeeya kaana calayhi min alithmi dembi xaggiis waxaa ka fuula mithlu aathaami man tabicahu dadkii asaga ku raacay xumaantaas dembiyadoodii oo kale yaa dusha laga saaraa sababto amarkiisii bay qaateen laa yanqusu daalika min aathaamihim shay-a iyaga dembiyadoodiina waxba ka nuqsaami maayaano isaguna dembigiibaa maaragtay fuulaaya iyagana dembigoodii way sitaan marka iyaga dembigoodii waa uu fuulayaa asagii laakiin taa macnaheedu maaha in iyaga dembigoodii wax laga soo qaadayo ama wax laga nuqsaaminayo wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahy xadiidkani waa xadiid weyn oo ku tusinaya fadliga rasuulkeena sala alla alay wasalama iyo inaanu qofna gaari karin darajadii rasuulka sala allahu alay wasalama ama ambiye ha ahaadaan ama mursaliin ha ahaadaane wax gaari karaa ma jiraan darajadii rasuulka sala alla alay salama iskaba dhaafade owliye iyo dad noocaas oo kale ah in la yidhaahdo fadligii rasuulka oo kale ay leeyihiin sala allahu alay wasalama sababtu marka waxay tahay laba dhinac baa laga fiirinayaa dhinaca koowaad xadiidkani wuxuu ku tusinayaa in qofkii dadka hanuun ugu yeera uu ajir xaggiis ka helaayo dadkii raacay ajirkoodii oo kale iyadoo aan ajirkoodiina wax laga goynaynin rasuulkuna sala allahu alay wasalam dadkii hanuun buu ugu yeeray xagga caqiidada iyo shareecada si kala dhigdhigan buu dadkii xaqa ugu bayaaniyey ugu caddeeyey oo uu u gaarsiiyey qofna marka ma gaari karo darajada rasuulka oo kale sala allahu aleyh wasalam sababtoo ah fadliga iyo darajada sare waxaa lagu gaaray ajarkii weynaabaa lagu gaaray sida alla uu yidhi yaa ayuha annaasu innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu dadow waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadig biyahood baan idinka abuurnay wa jacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban shacabyaalo iyo wa qabaa'ila qabaa'ilo shucuubtaa weyn baa la yidhi qabaa'ishuna waa ay ka yartaa shucuubtu marka waa nasabka meesha ugu sareysa uu kasoo bilowdo qabaa'ishuna waa kuwan hoose culamada qaarna waxay yidhahdeen shucuub waxaa loo isticmaalaa dadka cajamta ah qabaa'ilna carabta isticmaasha maxaa sidaas alla dadka uga dhigay waa litacaarafuu inaad isgarataan oo qaarkiin qaarka kale uu garto oo qaraabadii iyo dhowaanshadeedii iyo fogaanshadeedii iyo lagu kala garto maahane fadli aad leedihiin oo gaar oo aad ku helaysaan nasabkaas ama waxa la idiin dhoweynayo o aad nasabkaa ka helaysaan ma jirto ee alla waxaa ugu sharaf badan agtiisa qofkii alla ugu cabsi badan inna akramakum cinda allaahi adqaakum alla agtiisa waxaa ugu sharaf badan adqaakum kan idinkuga cabsi badan alla xaggiisa oo waajibaadkiina guta dembiyadiina ka fogaada laakiin qoladiisaa weyn iyo ciddiisaa badan maahan arinku dadku waxa ay ku kala saramarayaan allaagtiisa waa wanaagga ay samaynayaan waxaana ugu xasanaad badan dadka rasuulkeenna sala allahu alay wasalam taasi waxay meesha ka saaraysaa hadalka ay ku hadleen kuwa xagjirka ah ee talax tegay ee suufiyada ah ee yidhaahda weligu waxaa dhici karta inuu ka fadli badan yahay nebiga yacni nebi maxamed sal alla ly slam alla ayaan ka magan galina hadalkoodaas xun sidoo kale waxaa meesha ka baxaya hadalkii raafidadu ay yidhaahdeen kuwan shiicada ee raafidada la yidhaahdo ay yidhaahdeen iyagu kuwa ay a'immada u yaqaanaan yaa ka fadli badan nebiyadii alla soo diray oo maxamedba uu ku jiro sala allahu alay wasalam wejka labaadna waa maxay oo fadliga rasuulka sal ly slam inaan la gaari karin sheegaya waa in ummadda rasuulku sala allahu alay wasalam ay ka badan tahay ummadihii kale sida uu yiri rasuulku sal ly slam xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen fa arjuu an akuuna akharahum taabican yowma alqiyaama waxaan rajo ka leeyahay oo aan rajaynayaa inaan ambiyadii kii ugu dad raacid badnaa aan noqdo anugu oo dadka i raacay ay ugu badan yihiin dadka ambiye raacay oo ambiyada kaloo dhan aan ka atbaac bato ummadda rasuulku sala allahu alay wasalama ambiyada ummadahoodii iyaga ugu badan hanuunkii uu rasuulku sal alla ly slam ku dhex faafiyey ummaddiisana waa hanuunkii ugu dhammaystirnaa oo ambiyo iyo rasuul ay la timaado meesha waxaa ka soo baxay marka in ajrigii uu helaayey rasuulku sal ly slam iyo thawaabkii uu helaayey iyo waxa isaga loo qoray inuu ka wen yahay waxa ambiyadii kale loo qoray xadiidkani wuxuu ku tusinayaa oo kale in addoonku uu u degdego dadka inuu xaqi ugu yeero allah ugu yeero oo cilmi baridiis iyo uu ka shaqeeyo iyo khayrkii faafintiisii iyo sharti in la yareeyo culammadu waa kuwa dhexla ambiyada man dacaa ilaa hudan yuu yiri rasuulku sal ly slam qofkii hanuun dadka ugu yeera kaana lahu min alajri midlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu dalika min ujuurihim shaya waa xadiidkan ku dhex jirna laftiisa qofkii dadka hanuun ugu yeera ajir xaggiisa wuxuu ka helaa ajirada kuwa isaga raacay oo kale iyadoo iyagana aan waxba laga nuqsaaminaynin qofku marka ma aha inuu yaraysto wax macruufkii ka mid a hadal lagu hadlay ha noqdo ama qoraal aad qortay ha noqdo ama wacdi aad dadka wacdisay ha noqdo iyo wixii lamid a marba dad awoodu leedahay inaad khayrkii baafiso sida uu yiri rasuulku sala allahu alay wasalam laa taxqiranna ha yaraysanin oo yaanu kula yaraanin hana fududaysanin min almacruufi macruufka xaggiisa shay-an waxna walow an talqaa akhaaka waxaas yar ee aad adigu xaqiraysa ee kula yarba ha noqdaane inaad walaalka oo muslimka ah kula kulanto ood ku qaabisho biwajhin talqin weji furan oo faraxsan dadkii oo alla loogu yeero fadligiisu waa u wenya maxaad marka dadkii ugu yeeraysaa waxaad ugu yeeraysaa wax aad hubtaad ugu yeeraysaa oo shareecadii ka mid a markaas ajir xaggiisa waxaad ka helaysaa qofkii ku camal falay waxaas aad adigu ugu yeertay ajirkiisoo kale aad helaysaa sidoo kale xadiidka waxaa laga qaadanayaa cabsiin aada u daran oo la yska cabsiinayo in qofku uu dadka ugu yeero baadi maxaa yeelay haddii baadi aad dadka ugu yeerto oo aad sunno xun jidayso oo dad ay kugu raacaan dadkii kugu raacay xumaantaas dembigoodii waa ku saaran yahay adigana waxaa ku jira marka xadiidka cabsiin dadkii laga cabsiinaayo in qofku uu albaab albaabadii baadida uu sabab u noqdo inuu furmo ama isagoo camalkaa maaragtay haku camal falo keligiis ama dadkii maaragtay guriga la joogay ha u furo albaabkaase ama bulshadii uu ka dhasho bulsho weynta ahaydba ha u furo albaabkaas intaba waa la iska cabsi gelinaya qofkii waxaa sameeya ee lagu daydo dembiyo ayaa fuulaaya oo iskorkoraya sababtoo isagaa jideeyey markii ugu horraysay ama dadka ugu yeeray oo indhahooda ku soo jeediyey oo albaabka xumidaas ka dhigay mid furan sida xadiid kale ku jirtay waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan qofkii jideeya islaamka dhexdiisa dariiqa xun oo haddana looga daydo fa xumila biha bacdahu isaga gadaashiil lagu dhaqmay kutiba calayhi waxaa loo qoraa mithlu wisri man camila biha dadkii uga daydee ku camalfalay dembigoodoo kalea isagana loo qoraa walaa yanqusu min awsaarihim shayun dembiyadoodiina waxba kama nuqsaamaan ayaga waxba laga fududayn maayo muslim baa wariye xadiidkan iyo sida ku timid xadiidkii saxiixa ahaa ee kale oo rasuulku yidhi sala allahu alay wasalama laa tuqtalu nafsun dulman nafna dulmi laguma dilo ilaa kaana cala bni aadama alawali kiflun min damiha ibni aadam kii horreeyey ee isagu jideeyey in xaqdarro wax lagu dilo nasiib iyo qeyb yaa ka soo gaarta sababtoo dadka isagu inuu ku baraarujiyey yaa maaragta ad moodaa oo dadka isaga ka dambeeyey ee isaga ka shidaal qaateen sida waa isagoo dadkii waxbaray oo kale la macno tah laakiin haddii qofkii toobad keena oo dembiga ka toobad keena alla waa uu cafiyaa oo wuxuu la mid yahay qofaan dambaabin buu la mid yahay muxuu marka ku mutay in dil kasta oo dhaco gardarra ah oo isagu maaragtay dembigii wax ku yeesho maxay ku dhacday waa liannahu awalu man sanna alqatla waa qofkii ugu horreeyey ee dilka xaqdarrada dadkii u jideeyey ee looga dayday isaga xadiidka bukhaariyo muslim baa wariyey marka naftan dulmiga lagu dilaayo waxaa soo gelaya kii dimiga ahaa iyo kii mucaahadka ah intaba zamankan hadda aan joogno dimiyo ma jiraan allahu aclam oo kolley hadda dowladaha xataa dadka maaragtay yahuudda iyo nasaarada ay ku nool yihiin sidii dimiyin ulama dhaqmaan kolley hadda laakiin mucaahad baa jira waa qof maaragtay ballan lala galay qof baa waddankii fiisa ku soo galay oo si nabadgelyaa maaragtay inuu ku joogo ku soo tala galay oo dad ay u yeerteen oo uu shaqo iyo sanco iyo howlo u hayaa ama maaragtay dowladuu wakiil ka yahay oo waa safiir iyo wax lamid oo kale ama waa ganacsato laakiin waxay un kusoo galeen fiisay kusoo galeen wadankii maaragtay nabad baa maaragtay ay ku joogaan dadka noocaas oo kale ah haddii dulmi lagu dilo waa waa waa iskula noocii oo macnaha ibniaadamkii horreeyey waxbaa ka fuulaya dembigaas marka maxaa dimigii mucaahadka loo soo geliyey culammada xadiidka sharxay waxay leeyihiin nafsan marka la yidhi waa nakira oo fii siyaaqi nafyi fahiya lilcumuum laa tuqtalu nafsun laa tuqtalu haddii ficilka waa manfi sooma jeedid waa jumladii waa jumla ficliya oo haddana la anfiyey dulman nafsun waa nakira oo fii siyaaqi nafyi kusoo aroortay waa nakira oo kusoo aroortay siyaaqii anfinta cumuum bay ku tusinaysaa marka dadka usuulka iyo yaqaana qawaacidaas garanayo qofkii marka waxaa ku waajiba inuu ka cabsado inuu dadkii albaab shar u furo ama hadal uu ku hadlay ama ficil uu sameeyey ama arrin uu iska fududaystay ama shar uu dadka ugu yeeray ama dembi uu dadka ugu yeeray ama baadi uu ugu yeeray markaasaa dad ku raacaan gaar ahaan wuxuu isagu iska bilaabanayo oo hadda dembiyada caadiga oo la yaqaano aan ahayn taa la yaqaanay dee way uga daydeen hadda la dhihi maayo sababtoo ah wayba maaragtay mar walbay galaan laakiinse wixii cusub ee bidcaa iyo arrimo noocaas oo kale ah yaa khatartooda sii badanta taa marka waxaa dhici karta in dembiyada caadigeeda aan laga wadin laakiin waa wax cusub oo dadkii ugu yeerayo oo baadi ah xagga dariiqadii iyo suluugii la marayay iyo maaragtay wixii manhajka ahaa ama wixii lagu dhaqmaayay waa sida arrimo fara badan oo dadkii fasaad ugu yeeraya oo dadkii lagu imtixaanay hadda oo maaragtay janalada qaarkood iyo fadaa'iyaadka waxa la yiraahdo saxamada maaragtay guryaha la saartay ee wax laga fiirsanayo waxaa dhici karta wax shar fara badan ay ka buuxaan dadkii loo soo geliyo gurigii oo gaalnimo iyo kirishtaamayn iyo maaragtay ilxaad iyo balaayo dadkii ugu yeeraya ama macaasi laga fiirsanayo marka wuxuu noqonayaa qof marka isagu sababu u noqday waxaas bilowgoodii dadkii kadib way fududaysanayaan markaasaa isagii waxaa fuulaa dembiyadoodii oo kale yaa fuula oo isagaa jideeya hadde waman sanna fi lislaami sunnatan sayi'atan qofka islaamka dhexdiisa sunno xun iyo dariiqa xun jideeya oo fa cumila biha bacdahu isaga gadaashiis lagu camal falo kutiba calayhi midlu wisri man camila biha walaa yanqusu min awsaarihim shay-un waxaa isaga dushiisa lagu qoraa dembiyadii kuwii ku camal falay waxa uu maaragtay jideeyey isagu iyagana dembiyadoodii waxba lagama nuqsaamiyo allan ka magan galnay xaalkaasi marka xadiidkan sida uugu jiro fadli weyn iyo isku tirtirsiin iyo haddana waxaa ku jira cabsiyiin iyo maaragta cabsigelin weyn oo qofka muminka ah gaar ahaan qofka taalibcilmiga ah ee cilmiga u nisbo sheegta mar walba wuxuu ku dadaalayaa inuu dadkii khayrka ku baraarujiyo oo uu ku tirtirsiiyo si uu ajarkaa u helo sidoo kale sidoo kale xadiidku wuxuu kaa cabsiinayaa in dadka xumaan aad ugu yeerto tusaalayaalka maxaa ka mid a marka dadka qofka ugu yeeraya baadida waa inuu qof mathalan macalin ah uu ardadiisii hadal u sheego oo aan la garanaynin ama uu hadal iska fududaysanayo uu ku hadlo ardadii marka ay kasoo guuriso oo waxay leeyihiin macalinkeenni baa sidaas iyo sidaas yiri markaasay dad kale u soo guuriyaan haddana hadalkaasna waxaa ku jira laga soo guurinaya isaga baadi ay iyagu ku baadiyoobayaan iyo sidoo kale baadi ay ku baadiyoobayaan dadkii gadaashood iyaga warkaas uu soo gaaro kasii maqla iyaga ta'wiilaadkii marka la arkay iyo bidcooyinkii dhacay iyo wixii maaragtay ummadda ku faafay si kale kuma faafin ilaa waxay ku faafeen kala guurin layska guurguurinaaye qof baa qofka horreeye wax ka soo guurinaaye ee hadduu hadalku joogsan laha kii ugu horreeyey agtiisa oo uusan soo dhaafi lahayn bidcooyin kuma faafeen laakiin kii ugu horreeyey ayaa jideeyey kadibna dadaan wax fahmaynbaa ku raacay waa laysku sii raacraacay marka kadibna waa iska socda arrinkii sidaa darteed qofka daaciga ah ee dadka khayrka ugu yeeraya iyo midka khudbada dadka u akhriya iyo midka dadka maaragtay wax baraya waxaa iyaga waajib ku ah inay aada uga cabsadaan inay ku hadlaan waxaanay cilmi u lahayn sababtoo ah shareecada waxa uun lagu soo guuriyaa hadal baa lagu soo guuriyaa haddii uu kelmad ku hadlo uusan garanaynin macnaheeda ama aanu garanaynin inay sugan tahay oy xaq tahay ama uu maaragtay yani ra'yigiisa uun wax ka cabiraayo iyo caqligiisu waxa uu tusiyey iyo sida la fiican aniga saasay ila tahay aniga saasay ila tahay buu leeyahay isagoon waxba muraajicayn ahlu cilmina aan wax weydiinayn kutubtina aan raajicinayn waxaase ha noqdaan ama masaa-ishii diinkaahd asalka ahayd oo caqiidadii iyo tawxiidkii ahaa ama ha noqoto waxa maaragtay sharaa'icdii iyo qawaaciddii ay ku taagnaayeen ama masaa-ishii lagu camalfalaayey ha noqoto ama wixii ku saabsanaa dacwadii arrimaheedii wax ku saabsan ha noqoto iyo mawaaqiftii la istaagi lahaa iyo haddii marka wax xun uu ku hadlo oo inxiraaf uu ku jiro oo cilmi aan ku dhisnayn hadalkiisu wuxuu noqdaa shar buu asaga ku noqdaa qofkuna inuu wax madax ku noqdo aanu xujo u haysanin xagga shareecada ma wanaagsana waa inaanu saas yeelin haddii aad jeclaato inaad noqoto mid dadka khayrka gaarsiiya ama khayrka ku hogaamiya waxaad ku dadaashaa waxa aad ku hadlayso inaad iska hubiso oo aad yaqiinu leedahay oo waxaad ku shaki shakisan tahay aanay ahayn ee waxaad hubta ay noqdaan rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay slam laqad taraktukum cala albaydaa'i layluha ka nahaariha waxaan idinkaga tegay dariiqii cadda waxaan idinkaga tegey diinkii cadda layluhaa ka nahaariha habeenkeedu maalinkeedii buu la mid yahay laa yasiiqu canhaa bacdii ilaa haalikun diintaas kama leexdo aniga gadaashay ilaa qof halaag samay ma ogiye waman yacish minkum fasayara ikhtilaafan kathiiraa qofkii idinkain kamid ahee noolaada wuxuu arki doonaa kala tag fara badan iyo iskhilaaf fara badan laakiin haddii arrinkuu iska kaa dheeh galo faraha ka qaad waxaas adigu kuma qasbanid inaad ku hadasho waxaadan hubin sidoo kale kuma qasbanid inaad ku camal fasho waxaadan hubin waxa ugu muhiimsanee qofka saarana waa maxay in dimadiisu ay beri noqoto alla hortiis oo aan loo raacanin dad uu dhumiyey xadiidkan marka waxaa ku jira isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in hanuunkii rasuulka sala alla alay slam la qabsado sidoo kalena la qabsado hanuunkii saxaabadiisa allah ka raali noqdee jamaacadii muslimiintana waxay ictiqaadsan ayeenoo diin ah iyo hadday maaragtay dowlad ay leeyihiin inaan la khilaafin oo aan maaragtay lala dagaalamin waxaa kaloo xadiidka ku jira isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo in sunnadii la qabsadoo lagu dhego dadkiina loogu yeero lagana digtoonaado wixii khilaafsan sunnada wabillahi towfiiq